waa tahay sheekhana kusoo dhowow idaacadda islaamiga ee alfurqaan marka hore
waa ku dhawaa hidaayat alfurqaan n sidaad la socotaba maanta waxaa sana jirsaday dagaalka iyo duqeymaha ka socda jida khaza oo yahuuddu ay ku gumaadeyso dadka muslimiinta ee reer falastiin marka la fiiriyo dagaalkaa sana jirsaday iyo dadka muslimiinta ah ee reer khaza sabarka ay la yimaadeen iyo dhabar adeega ka muuqda halkaasi maxaa duruus ahoo dadka muslimiinta ama cibaraha ugu sugan oo ay ka baran karaan bismi illahi araxmaan araxiim alxamdu lilah rabi alcaalamiin asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah ma allahuma wafiqna lima tuxibu watar allah ilaahay baa mahadsan naga dhigay ummad muslimiinah ilaahasaan ka baryaynaa inuu nagu sugo xaqa iyo islaamka iyo towxiidka cadowgelina ilaahay uu nooga gargaaro ummadda muslimiinta wax badan ayaa la gumaaday oo la dhibaateeyey oo aan la soo koobi karin taariikh fog taariikhha hadda ugu dambeeya waxaa hadda ugu muuqda gumaadka reer falastiin muslimiintaas gacmo maran oo la iska gumaadayo oo hubka reer galbeedku ay sameeyaan lagu baroobeynayo oo nooca ugu dambeeya loo isticmaalayo ummaddaas saxaabureeda aan waxba iska dhici karin ee masaakiinta ah gumaadka la gumaadayo waa wax laga xumaado waa waxa laga maaragtay qalbiga uu ka gubto oo ilaahay in loo weydiiyo inuu u nusreeyo ummaddaas iyo khudlaanka ay ku sameeyeen muslimiinta kale markaan eegno waa wax qofka damiir kale ee muslimka ahu uu ka gubanayo marnana uusan farxad ku noolaan karaynin qadiyadda filistiin horta waa qadiyad dhib badan gacmo badan baa ku dhex jira waxaa la isku dayayaa qadiyadda in la soo yareeyo oo qadiyad qowmiyadeed laga dhigo ama reer falastiin lagu koobo ama haddii la ballaariyo laga dhigo qadiyo carabiya laga dhigo waxaasoo dhan waa siyaasad sii daba dheeraynaysa in dhibaatadu ay sii socoto dhulka baytulmaqdis ama qudus loo yaqaano dhulkaasi waa dhul muslimiintu ay leeyihiin cid gooriya ma laha reer falastiinna un way degan yihiin ayagu wax gaar ah ummadda kama xigaan sumuudkooda iyo tabaadka ay sameynayaanna waa wax lagu ammaano iyo adkeysigooda ummadda haddii in badan la baabi'iyo la baabi'iyo marka dambe ummaddu way geesiyowdaa reer falastiin markaad inta aad la socotaan taariikhda waa ummaddii ugu taariikh dheereyd halganka ummaduhu ay galaan inta hadda anigu aan xasuusanno haddii laga reebo mabaadi hore iyo islaam rimihiis ummadda ugu halgan dheer waaye ama duwalka hadda jira ee dagaalamay ama halgamay halganka ay halgameen reer falastiin halgan hadda la taariikh anugu ma xasuusto marka ummaddu inay isdifaacdo oy diinteeda iyo dhulkeeda iyo dadnimadeeda cirdeeda difaacto waa shay sharciya waana wax maanta laga la-yahay adduunkaba laga la-yahay marka reer falastiin waxaan leenahay adduunka muslim caalamka ama dadka muslimiinta ah waxaad u bidhaamiseen adkaysi iyo sabar ilaahay haydin sugaan leenahayo alla haydin sugo oo xaqa ilahay idinku sugo niyaddiinana wanaajiya oo inaad dagaalamaysaan oo yahuud cadowga ilaahay kan ugu daran ala dagaalamaysaan arrintaasu waa arrin aada iyo aada u weyn ajir goryahay leedahay gaala la dagaalama waxa ugu fadli badan ugu ajir badan ahlu kitaabka yahuudda iyo kirishtaanka oo jihaadkoodu waa kasii fadli badan yahay sida nusuus ku timiday waa kasii fadli badan yahay mushrikiinta iyo wathaniyiinta iyo kuwan kale ee la yidhaahdo muxuu ahaa majuusta iyo waa ka fadli badan yahay ummaddaas reer falastiin waxaa ku dhacaya habeen iyo maalin oo laga soo sheegayo maalin walba intaas istishaad ah oo shahiiday intaasoo dhaawaca intaasoo barakacday adduunkuna uu maanta iska fiirsanayo waxa ugu horeeya khudlaalinaya waxaa ka mid ah muslimiinta ka mid ah muslimiinta carbeed baa ugu horeeya oo masar kow ay ka tahay sacuudi carabiyana amaba kow u geli karo meesha hadda ay joogaan masa ninka la yihahda reer falastiin maxaa dad ay marayaan waxaa u horseeday waa horta ninkii la oran jiray cabdulcasiis ala sacuud ninki la dhihi jiray ninkaas ayaa waxa uu ingiriiska kula heshiiyey ama gacan ka siiyey qabsashada falastiin in yahuud loo dhiibo marka wuxuu u sameeyey xaryo mukhayamaad loo yaqaano gudaha lubnaan iyo gudaha suuriya gudaha ayuu ugu sameeyey si u barakacaan waa marka qadiyad la ogyahay dadka in mar kastaba la barakiciyo dhulkana lala wareego iyaguna hadda waxay ku sugan yihiin dhulkoodii inay ku dagaalamaan shacaban wa qiyaadatan marka waxaan leenahay qiyaado suuban ilaahay ha u soo saaro reer falastiin in badan bay dagaalamayeen oy jihaatamayeen waan weliba jihaad baan ku tilmaami karnaa wax kastoo qabasha oo ku jira oo ama qowmiyad ku salaysan ama ururo munxarifiina meesha ku jira cidda maanta la dagaalamaysa yahuud ee muslima wax kastoo ka khaldan waa u dul qaadanaynaa waana u ducaynaynaa waxaan leenahay ilaahay idinku sugo xaqa sabarna alla idinku arsaaqo muslimiintuna waa laba qaybood in idin khudlaanisay iyo cid in la jirta muxuu ahaa cadowgiina la jirta oo la safan kuwa islaamka sheegan ujeedaa iyo in mujaahidiin oo idin lamida adinka oo muldahadiin oo la kumaadayo oo la garaacayo mar walba oon waxba idinkuga oolin marka caalamka meel kastoo kamida ee kolleyba dad nuuciina ayaa la dhibaateeyaa jooga idinkuna waxaad tihiin qeybta hadda ugu dhibaato badan baad umuuqataan inkastoo turkistana sharqiya waxaa laga soo sheegayana iyaguna aysan ahayn wax fudud aysan ahayn ama nin dhulka loo yaqaano muxuu ahaa dhulka bangaladesh dariska la ahayd myanmar wax dhibka ummadda ay ku hayso iyo hindiya lafteeda hindiya lafteedaba ummadda waxay ku hayso iyo maaragtay caalamkao dhan islaamka dhibka lagu haayo iyo muslimiinta waa wax caama laakiin hadda maanta muuqaalka indhaha hadda ay soo jiidan karaahu waa dhibka ugu weyne maanta caalamka ka jira waa dhulka khaza dadka masaakiinta ah oo aan iyagu hubaysnayn oon awood lahayn oon imkaaniyad haysanin ee loola dagaalamayo sida ay u dagaalamayaan ukraine iyo ruushka ka daran loola leynayo hubka isku hadal lagu ridayo khaza iyo midka ruushka u isticmaalayo ukraine kana awood badan baan islehay awood halis badan reer galbeedkuna wax alla waxay awood haya waa isugu geeyeen wayna ku faanayaan weliba wayna ku faanayaan oo waxuuba leeyahay yahuud waxay leedahayba annaga in waxna la sii waayo oyna teege na taageeri waayaan reer galbeedku ceebay ku tahayba iyagaa dhahayaba marka ayagu nimankaas ayaga ay isku xisbiga yihiin baa taageeraya ummaddan muslimiintana waxa waaye cid taageerta ma haystaan marka muslimiinta waxaan leenahay cidda u gurman karta nimankaas masaakiinta ah ee la dhibayo ha u gurmadeen hadday ciidan u hayaan hadday hub sii karaan hadday wax kale u diri karaan inta kale ducada ha ku kaalmaysan leenahay ilaahayna ha idin sugaan leenahay reer falastiin waana ku mahadsantihiin sumuudka iyo adkaysigiina mithaal baadna u noqoteen muslimiinta waxaan kale ugu baaqaynaa muslimiinta kale gaar ahaan hadda anagu meeshaan joogno soomaaliya ee muslimiinta joogtaahu inay ku daydaan walaalahooda reer falastiin oo gumaadka la gumaadayo say ugu adkaysanayaan inayguna u adkaystaan oysan isdhiibin lianna hadda waxaa isdhiibay gobollo badana isdhiibay oo soomaali galbeed baa hadda isu dhiibtay etoobiya isu dhiibtay iyo kenya waxaa laga raba inay halgamaan wayna halgami jireen xaqiiqatan ururadoodina hadda waxaa loo bedelay ururo taageera etoobiyaanka taageera oo ku faanaya marka ceebta ugu weyn waxaan leenahay wax haysta waa soomaaliya maanta oo dhulalkeeda ka tanaasushay oo maaragtay ugu dhawaatay etoobiya iyo kenya maantana aan wax hadda colaada aan u qabin marka ceebtu annagayna haysataa reer soomaaliya marka khaza iyo muslimiinta joogta reer falastiin loo duceeyo hana loo maaragtay tahniyadeeyo maaragtay adkaysigooda iyo muxuu ah geesinimadoodana ha lagu ammaano annaguna aanu isku dayno inaanu ayagaasoo kale aan noqono ummaduhuna halgankoodaas ku baaqi noqdaan wa ilaa way tirtirmaan taariikh ahaan marka waxaan leenahay soomaaliya taariikhdeeda ha ilaashato oo sida reer falastiin u halgamayaan ha u halgantaan leenahay ilaahayna ha sugo muslimiinta meel kasii joogaan gaar ahaan reer falastiin wajazaakum allahu khayran wsala allahu calaa nabiyina moxamed